bsm illaahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi رb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وأصxaabih أجmaciin ama bacdu qala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaalى baabu qira'ati faatixaةi اlkitaabi clى اljanaaزة baabu bayaani xukmi qiraa'ati faatixati اlkitaab kitaabka faatixadiisa faatixaة اlkitaab aqrinteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay cala aljanaasati janaasada korkeeda lagu aqriyo yacnii salaada janaasada lagu aqriyo ayb wuxuuna u jeedaa marka tarjamadan ay mashruuciyatuhaa inay bannaan tahay oo ay mashruuc tahay in faatixada lagu aqriyo salaada janaasada ibnu xajar marka wuxuu yidhi tarjamada macnaheeda wahiya min almasaa'ili almukhtalafi fiiha waa masaa-isha laysku khilaafay ayay ka mid tahay wanaqala bnu lmundir can ibni mascuudin waalxasan bni caliyin wabni zubayr waalmiswar bni makhrama mashruuciyatahaa intaasoo saxaabo ibnulmundir wuxuu ka soo naqliyey inay mashruuc tahay oo lagu akhrinayo wa bihi qaala ashaaficiyu wa axmedu wa isxaaq imaamu shaafici imaam axmed iyo isxaaqna sidaasay dhaheen wa nuqila can abi hurayrata wabni cumar laysa fiiha qiraa'atun abuu hureyre iyo ibnu cumarna waxaa laga soo naqliyey salaada janaasada wax aqrin ah ama qiraa'o ah inaynan ku jirin wahuwa qowlu maalikin waalkuufiyiin waana qowlka imaam maalik uu ku tegey iyo kuufiyiinta abuu xaniifa iyo atbaacdiisa qowlka ay ku tageen laakiin sida xooga badan waa sidaas hore waaye in faatixadii lagu aqrin karo bal ay sunno tahay in faatixadii lagu aqriyo khilaafkana waxaa keenaya waxay tahay salaatuuljanaaza asalkeeda waxaa loo jideeyey duco waa duco sujuudna male rukuucna male meelo badan bay salaadaha kale ka shabihin sidaa daraaddeed marka bay waxay dhaheen bacdi alculamaa duco un ha iskaga badnaato wax marka qiraa'o iyo aqrin iyo waxba ma leh laakiin sida xooga badan oo xadiidku uu ku keeni doono waa inay ku jirto faatixo wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi yaqra'u cala atifli cunuga korkiisa wuxuu ku akhrinayaa bifaatixati alkitaab faatixada wayaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma ajcalhu lanaa farataa ilaahu waxaad nooga dhigtaa ceelalyo mid naga sii horeeyo shafaacadiisa ay naga sii horreyso wasalafan iyo mid hormaray oo noo hormaray wa ajran iyo ajri marka cala tifli buu yidhi marka ilmaha yaryar keliya miyaa faatixada lagu akhrinayaa salaadooda janaaso oo dadkii waaweyn ma lagu akhrinayo miyaa laga wadaa hadday dhintaan maya saas ma aha si kalea looga qaadanayaa ilmaha yaryarka ah salaadoodii janaasada ahayd haddii lagu akhriyey faatixada kii in lagu tukadaba ay waajibka ahaydoo fardu kifaayada ay ahayd min baabi owlaahu meeshaasay tarjamada marka ay ka soo gelaysaa ee ha u qaadanin marka xasanulbasri inuu leey ilmaha yaryar haddii lagu tukanayana faatixaa lagu aqrinaya dadka waaweynna maya saas ma aha ilmihii yaryaraa ee saqiirada ah haddii lagu akhriyey kii weynaa isaga waxaa weeyaan min baabi owlaa qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun wahuwa muxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can sacdin sacdkuna waa sacd bnu ibraahim ibn cabdiraxmaan bni cawf azuhri weeyaan can طalxata qaal sallaytu khalfa bni cabaas ibnu cabaas gadaashiisa ayaan ku tukaday radia allaahu canhumaa wa xadaanaa moxamed bnu kaiir imaamu lbukhaari sanad kale u keeno wuxuu yidhi sheekh kale xadiidka uu kaga warinayo waxadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan huwa athawriyu can sacd bni ibraahim labada xadiid sanad waxay isaga soo dhacayaan sacd can طalxata bni cabdillaahi bni cawf qaal sallaytu khalfa bni cabbaas ayaan ku tukaday radia allaahu canhuma calaa janaasatin janaaso faqara'a bifaatixati alkitaab faatixada ayuu akhriyey takbiirada koowaad ayuu faatixada ku akhriyey qaala waxa uu yidhi litaclamuu annahaa sunna facaltu daalika sidaas ayaan yeelay ow qara'tu alfaatixata faatixadaan akhriyey litaclamuu inaad ogaataan darteed annahaa sunnatun inay sunno tahay inaad ogaataan marka saxaabigu hadduu yidhaahdo shaygan waa sunno nebigaa yidhi ama sameeyey ayay la mid tahay ayb oo waxaa weeyaan haadihi alfaad waa alfaad marka tusinayso rafci oo marfuuc xukman xagga xukunka iyadoo la kor yeelay oo kale ayay la mid tahay maxaa yeele saxaabigu sunnada wuxuu u yaqaanaa tii nebiga o sala allahu calayh waali wasalam ayb qaala alismaaciiliyu sharaxa marka wuxuu leeyahy abubakr ismaaciili waxa uu yidhi jamaca albukhaariyu bayna riwaayatay shucbata wa sufyaan labada riwaaya shucbe iyo sufyaan ayuu jamciyey imaamu albukhaari wa siyaaquhumaa mukhtalifun siyaaqoodana waxyar waa kala duwan yihin fa amaa riwaayatu shucba faqad akhrajaha bnu khusaymata fii saxiixihi waannasaa'iyu jamiican can moxamed bni bashaar shaykhi albukhaariyi fiihi bilafd fa akhadtu biyadihi ibnu cabbaasaan gacanta ka qabtay fasa'altuhu can dalika waan su'aalay faqaala waxau yidhi nacam ya bna akhii inahu xaqun wa sunnatun janaasadu faatixada lagu akhriyaa waa xaq waana sunno walilxaakimi min ariiqi aadam can shucbata fasa'altuhu waan su'aalay faqultu waxaan idhi yuqra'u ma lagu akhrinayaa qaala nacam inahu xaqun wa sunnatun wa amaa riwaayatu sufyaan faأkhrajaha التirmidiyu min طariiqi cabdالرaxmaan bni mahdiy canhu bilafظ faqaala inahu min الsunة inahu min الsunnati ayuu yidhi ow min tamaami الsunnة وأkhrajahu النasaaئiyu ayضا min طariiqi ibrahima bni sacdi can abihi bihada الإsnaadi bilafظ faqara'a bifaatixati الkitaab wa suura faatixada iyo suurad buu akhriyey wajahara kor buuna u qaaday xataa asmacanaa intuu naga maqashiiyey falamaa faraqa markuu dhammeeyey akhadtu biyadihi gacantiisaan qabtay fasa'altuhu waan su'aalay faqaala waxa uu yidhi sunnatun wa xaqun ybwalilxaakimi min dariiqi bni cajlaan annahu samica saciida bna abi saciid yaquulu salla bnu cabbaas calaa janaazatin fajahara bilxamdu suuratu alxamdu uma qaala inamaa jahartu litaclamuu annaha sunnatun waxaan ula jahrayo kor u qaaday inay sunno tahay inaa ogaataan mararka qaar marka waxaa laga qaadanayaa shay in la qariyo ay ahayd oo in hoos loo dhiga ay ahayd kor in loo qaadi karo liajli tacliim ayb waade janaasada hoosaa loo dhigaa sida sunnada ay tahay laakiin ibnu cabbaas waa la jahray si dadku ay u bartaan waxa la akhrinayo marka mararka qaar shay hoos in loo dhiga ay ahayd haddii kor loo qaado liajli tacliim darteed waa bannaan tahay cumar waxaa laga wariyey inuu kor u qaaday acuudu billahi min ashayطaani اrajiim iyo subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka smuka iyo ayb say dadka u bartaan waqad ajmacuu calaa ana qowla الصaxaabiyi buu yidhi ismaaciili qowlka صaxaabiga sunnatun xadiidu musnadu inuu yahay ayay ku ijmaaceen kadaa naqla اlijmaaca ijmaac buu soo guuriyey maca ana alkhilaafa cinda ahli اlxadiidi wa cinda اlusuuliyiina shahiin masalada khilaafaa ku jiro laakiin sida xooga badan saxaabigu hadduu yidhaahdo sunno waayo shaygan sunnadii nebigaa yidhi unbay la mid tahay xadiid musnada ayay la mid tahay ayb qiraa'ada marka uula jahrayna kaanat litacliim ayb xadiidka marka iyo tarjamadana marka way is leeyihiin baabu الصلاaةi calى اlqabri bacdamaa yudfan baabu bayaani xukmi الصalaati salaadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay ayb ama baabu bayaani mashruuciyati الصalaati salaadii mashruucnimadeeda in la jideeyo calى اlqabri qabriga korkiisa lagu tukado bacda maa yudfanu marka meydka la diido ka bacdi salaada qabri korkiisa lagu tukanayo ama qabriga xaggiisa loo tukanayo laba nooc hadday tahay salaad janaaso ah waa bannaanta wixii janaaso ka soo harayna ma bannaano ayb oo maxaa yeelay kuwa kale hadda xadiidkii muslim uu werinayo min xadiidi martad ibn abi martad alghanawi nebiga sal l sl waxau yidhi nebigu wuxuu yidhi sal l slam laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha qubuuraha ha u tukanina hana ku kor fadhiisanina laa tusalluu ila alqubuur salaadaha caadiga ah oo sujuudda iyo rukuucda iyo leh salaad janaasana qabri waa lagu tukan karaa iyada sida uu keeni doono oo janaaso aadan xaadirin intaad qabrigeedii tagto ood qabrigii marka aad ku tukato waa yeeli kartaa janaasadii salaada janaasada iyada laftirkeeda qubuuraha dhexdooda in lagu tukado oo meydkii inta lasoo qaado qubuuraha dhexdooda la dhigo iyada say tahay waa laba mas'ale ogow marna ninka duuganaa ku tukanaysaa aasan marna waxay tahay meyd kuu yaallo adiga meeshaa rabta geyso karto qubuuraha dhexdooda inaad uga tukataa maxay tahay nahyi baa ku soo arooray ayb oo rasuulka sal ll ly slam wuxuu reebay janaasada ama salaada bayna alqubuur qubuuraha dhexdooda marka waa laga bixinayaa gaar baa loo soocayaa oo lagula tukanaa marka ayb sidaasay kala tahay marka mushkilada waxay tahay dad baa waxay u deliishanayaan marka qabri in lagu tukadaa korkiisa ama xaggiisa waxba ma dhibaysa maxaa u deliila nebiga salaad janaaso ku tukaday janaasana waa salaaduu ku leeyahay janaasada haddii nebiga uu ku sameeyey tan kale adigu ha ku sameeyen janaaso ku samee qofkii kugu qabsado kula muran markaas ama ku qabso oo usoo deliisho laakiin salaad haddaad tiraa duhur iyo casir ama salaado sunnaa iyo waxbaan ku tukanayaa dee laa tusalluu ila alqubuura kuu taalla axaadiidtii nebiga marka dhinac walba in looga dhaqmo masalada laftirkeeda marka qabrigii qofkii iyadoo lagu duugay ka bacdi janaaso ma ma loo aadi karaa oo qabrigii markaa janaaso ma lagula soo tukan karaa waa mas'ale a'immadu isku khilaafeen qaala bnulmundir qaala bimashruuciyatihi اljumhuur inay bannaan tahay culammada badankooda ku tageen wamanacahu الnaqaciyu wamaalikun wa abuu xaniifana waa diideen wa canhum iyaga waxaa laga wariyey haddana in dufina haddii la duugay qabla an yusallaa calayhi intaan lagu tukanin ka hor shurica wailaa falaa iyaga waxay leeyihin ninkan haddaan awel isagoo lagu tukanin baaba la duugayba qabriga korkiisa hala isaga tukada marka laakiin nin lagu soo tukaday la duugay qabrigiisa inta la yimaado lagu tukan maayo jumhuur ahlilcilmina waxay qabaan in lagu tukan karo xadiidkaa kala bixinayo hadhow marka xadiidka ninba siba u fahmayaan qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qال xdثna شhucبة qال xadaثnii سulaymaan الشhaybاniyu سulaymaan بن abi سulaymaan abu isxaaq الشhaybاni laqbhu fayruز ayaa la yidhahdaa qaala samictu الشhacbiya qaala أhbaranii man mara maca النabiyi slى الlaه عalيه ali وsلم waxaa ii sheegay oo ii waramay dadkii maray iyadoo nebigu ay la jiraan calىa qabrin qabri korkii qabriga oo mambuudin dhinac u leexsan qabri qubuuraha ka dhex baxsan dad nebiga la maray la maray oo markuu maraayay la socdeen yaa waxay ii sheegeen fa ammahu markaa nebiga uu tujiyey wa salluu khalfahu gadaashiisana markaa ay ku tukadeen wa sallow khalfahu gadaashiisii ayayna ku tukadeen أخbarnii man mara maca الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam calىa qabrin mambuudin waxaa ii waramay dadkii iyagoo nebiga ay la jiraan la maray nebiga calىa qabrin qabri mambuudin leexsan oo qubuuraha ka fog faamahum nebigii uu tujiyey wasalluu khalfahu gadaashiisana ay ku tukadeen qultu waxaanu idhi buu yihi man xadaثaka hada ya abaa camrin qultuda marka waxa iskale waa sulaymaan ashaybaani qultu waxaan idhi man xadaaka haadaa yaa kuu sheegay kan yaa abaa camrin abuu camarna waa kunyada shacbi weeyaan man xadaaka haadaa yaa abaa camrin yaa kuu sheegay qaala waxau yidhi ibnu cabaas ayaa ii warramay radia allaahu canhu ayb faamahum wasalluu khalfahu labaa loo deliishanaya masalada koowaadoo loo deliishanayaa waxay tahay meyd la aasay oo la duugay qofaan awal hore ugu tukanin inta uu yimaado inuu ku tukan karo qabrigii inta uu yimaado qiblada xaggeeda u jeesto inuu salaad janaaso ku tukan karo kow mas'alo labaadna waa laga qaadanayaayo wasalluu khalfa hudaasu arrintaas inaynan nebiga khaas ku ahayn rasuulku inaynan gaar ku ahayn maxaa yeele hadday nebiga bis ay gaar ku tahay isagaa tukan lahaa dadka kalena waa ka celi lahay souma fahmi nebigii baa tukaday dadkii kalena waa la tukadeen hadday dadka kale aynan u bannaanayn waa ka joojin lahaa rasuulku sal ll slam meeshaa marka qolooyinkan marka xanafiyada iyo maalikiyadabaa waxay u deliishanayaan qisadan ama xadiidkan marka loo keena iyagaa waxay dhahaan nebigay gaar ku ahayd oo rasuulka ayay khaas ku ahayd riwaayo marka waxay qabsanayaan dhahayso ilaahay qubuurahan oo dhan ducadaydan iyo salaadaydan ayuu ugu nuurinayaa qabrigooda marka waxay leeyihin dadka kale lama hubo salaadda ay ku tukanayaan qubuuraha inay nuur u noqonayso lama hubo marka nebigay khaas ku ahayd ibnu xibbaan abu xaatim albusti waxa uu yidhi inaynan gaar ku ahayn wasalluu khalfahudaas ayaa deliil ah markaas iyaguna waxay yidhaahdeen iyagu tabacay ahaayeen wayuktafaru fi اtabaci maa laa yuktafaru fi اlasli qaacido waa iyada laftirkeeda yuktafaru fi اtabaci maa laa yuktafaru fi اlasli wax aan asalka qofka loogu dhaafi lahayn oo hadduu keligii yahay aan loo dhaafeen ayaa tabacnimada darteed loogu dhaafay qaacidada marka meelo badan bay soo galgashaa fiqiga dhexdiisa ayb marka waxay yidhaahdeen keena dad aan nebigii ahayn nebigii oon meesha ku jirin keena walidaalika yacnii waxyaabaha ay keenaan waxaa ka mid a zakada oo kale marka la joogo aalubeytka nebiga zake ma qaataan waa ka xaaraam iyaga qofkay xoreeyaan oo mawlo ay u yihiinna waa ka xaaraam sakada xaasaskii nebiga aalubeytka soo kama mid ahaa haa waa ka mid yihiin iyaga dadkay xoreeyaan zake inay qaataan sadaqo qaataan waa u bannaan tahay maxaa dhacay waxay leeyihin xaasasku aalnimadooda tabac waayo asal maaha kuwa kale la waa asal aalnimadooda wayuktafaru fi tabaci maa laa yuktafaru fi lasli adu marka waa dood marka aimada qaar laakiin waxaaba la dhihi karaa khusuusiyadanba asal ahayn marka hore khusuusiyada iyada asal maaha shay haddii in laysku qabta nebigu u gaar ahaa iyo uma gaar ahayn inuunan u gaar ahayna asala lianna ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana asal waxaa ah ficilka nebiga in looga daydo ninkii yidhaha waxaan nebigay qaas u ahayd kaan deliil a la dhahaya iyaga marka deliilkaasaa looga baahanaya qaala xadaanaa maxamed bnu lfadl ayb si kalena qaacidada waa u dhigaana yuktafaru fi dimniyi maa laa yuktafaru fii gayrihina shayga dimniga waxaa lagu dhaafaa waxaan lagu dhaafin wax kale eyrkii aan lagu dhaafin asalku wuxuu ahaa beeca marka lagu jiro shay aan la arkaynin oo aan mushaahad ahayn inaan la kala gado karin bayculqaa'ibka ama waxaan la arkaynin ma bannaano guri markaad gadanaysa aas-aaskeeda ma arki kartid uma jeedi kartid aas-aaskaas marka waa layska dhaafay waa iska dimni waxuu tabac u yahay dhismahan koroo dhisan waana culus tahay in la yidhaha aas-aaska daartaan itus qod ee itus sida uu yahay marka waa layska dhaafay yuktafaru fi dimniyi maa laa yuktafaru fii gayrihi waxaasuu gelgelaya ayb qawaacidda fiqiga cilmi dhan waaye oo oo isagu marka wax badan culummadu ay fahamkoodii nusuusta intay geliyeen ay wixii isu eg iyo wixii kala duwan iyo intay keeneen wixii isu eg meel geeyeen wixii kala duwan wax ku kala duwan alashbaah wanadaa'irna waa la dhahaa cilmi daruuri ah waa qofka daalibu cilmiga inuu fahamsan yahay muhiim ayb qala xadaanaa mxamed bn اlfadl qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can haabiti wahuwa bnu aslam albunani can abi raaficin can abi hurayrata radi allahu canhu ana aswada nin madow rajulan nin aw imra'atan ama naag ah ana aswada ku madow rajulan aw imra'atan nin ama naag ah kaana yaqumu lmasjida masjidka ayuu xaaqi jiray famaata waa dhintay shakhsigaas walam yaclam innabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu ma ogaanin bimowtihi geeridiisa kaana yaqumu sooma dhahin kaana yaqumu lmasjida masjidka ayuu xaaqi jiray famaata waa dhintay walam yaclam inabiyu sal l salam nebigu ma ogaanin bimowtihi geeridiisa fadakarahu wuu xusuustay daata yowmin maalin buu soo xusuustay ninkii faqaala waxau yihi maa facala dalika alinsaan insaankaas maxaa ku dhacay qofkaas qaaluu waxay yidhahdeen maata yaa rasuula allah rasuulka ilaahi waa dhintay qaala waxa uu yidhi falaa aadantumuunii maxaad iisoo ogeysiin weyseen faqaaluu waxay dhaheen innahu kaana kadaa wakadaa wuxuu ahaa saa iyo saa qisatuhu qisadiisa yacnii habeen buu dhintay inaan kusoo kicin qaala waxa uu yidhi faxaqaruu sha'nahu ninkii sha'nigiisii bay hoos u dhigeen oo waxay is yidhaahdeen ninkan nin kolley aada loo tabaaya maahan waxba rasuulkaa uu cewcinina qaala waxau yidhi fadulluunii calaa qabrihi war ninka qabrigiisii soo tusa fa ataa qabrahu qabrigiisii buu yimid fa sallaa calayhi waa ku tukaday meeshaa marka waxaa ka soo baxay ninkaa fadligiisa waxaa ka soo baxay nebigu inuu dadka tebi jiray oo dadku uu yacnii dadku ay u ahaayeen mid ay u ahaayeen inkastoy kala fadli badnaayeen haddana laakiin waa ku xisaabtami jiray nebiga sal l slam waxaa kaloo meeshan laga qaadanaya masaajidka xaaqidiisu inay masiye iyo fadli ay tahay masaajidkoo la nadiifiyo wa bilcagsi masaajidkoo la wasaqeeyana waa dembi masaajidka marka wasaqeyntiisu hadda waa badan tahay ma dareemayna laakiin ma dareemayno qofaa imaanaya kabihiisuu ka fakera wuxuu dhigaa hoostiisa markuu qaadaayo wuxuu uga tegayaa caro tiro badan kaannamaa inuu meesha xataa ma fiirinayo inuu carada ka qaada muu isku dayahay markabaha intaa dhigin haddii la yidhahdana waxaa laga yaaba inuu yidhaha sunnada in inta la dhiga waayo war sunnadii in hoos in la dhigo waa tahay masaajidka in la wasakheeyo sunno ma aha laakiin ayb masaajidkii marka waxaa weeyaan ciiddii iyo wixii isaga ka raaco inuu ilaaliyo waayo masaajidka maalka yaallo waa awqaaf wixii aad ka jebiso iyo waxaa ka hallayso waa lagaa rabaa waa inaa guddid waa qoryahan oo kitaabada la saarto jebinaa qofku meesha isaga tegaan inuu soo gabo oo mid kale booskiisii geliyo ma fahmaayeen waa dembi awqaafaa jejebisay xaq uma lihid qofku inuu gudaa laga rabaa wixii marka inuu iska socdo oo iska iskaga socdo uun sidii hayru mas-uul inuu yahay oo kale ma la rabo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ayb marka kabahaas ciidda leh halaga fekero kabahaas ciidda leh halaga fekero haddaad weel wax u dhigayso bac iyo haddaad si kale yeelayso iyo haddaad yacnii kabaha keliya ka fekerina masaajidkana ilaali dembiyaadan ka kasbanna waxaa kaloo qisada xadiidka oo u keenay tarjamadana ay tusaysaa inay mashruuc tahay in lagu tukado qabri korkiisa in inta la yimaado janaaso lagu tukan karo lagu oogi karo ayb waxyaabahaasoo dhan marka xadiidku daliil u yahay anna aswada wasfi oo waxaa weeyaan aan mafhuum lahayn way waa wasfi oo yacnii waxba la ilqeynayo way xukunka aan cillo u noqonayn awsaafta marka usuulka baabulqiyaaska iyo la joogo cillada iyo laga hadlaayo bay waxay yidhaahdaan cillada saamaynta leh iyo midda aan saamaynta lahayn si loo kala garto in la kala hufo wasfigii saamayn lehna marka xukunka in cillo looga dhigo wixii aan saamayn lahaynna la tuuro oon cillo looga dhigo hadda ina ina aswadda wax saamayn male nin cad hadduu ahaa lahay hadda inaan lagu tuka lahayn meeshii ma ah ayb ayb meeshaa marka fiiri wuxuu yidhi وفيiha ثuma أtى الqبر faصafafna khalفah وkbr عalayhi أربعا qاla بن xibاn fيi tarki inkاarihi sl اه sلم man صlىa macahu عlى الqبr bayaanu jawaaزi ذlika لغayrihi وأnnahu laysa min khasaaئisihi وتcqiba بأn اladii yaqc bالتaبciyaةi laa yanhض dliilا للأصاalaةi واstudila bkhabr الbاb عlى rad التfصيل byna man صuliya عalayhi bayna man sallaa calayhi falaa yusalli calayhi bianna alqisata waradat fii man wastudilla bikhabari اlbaab calaa raddi الtafsiili bayna man sulliya calayhi qofkii lagu tukaday yani janaaso falaa yusallaa calayhi lagu tukan maayo bianna alqisata waradat fii man sulliya calayhi qofkii lagu tukaday ayb marka qof lagu ninkan waa lagu tukaday haddana waa lagu celiyey meeshaa marka qofkii lagu tukaday lagu tukan maaye meesha waa ka baxay ayb qaara marka waxay ku kala sooceen ninkii aan lagu tukanin awal ee la duugay bay tan mashruuc u tahay laakiin ninkii haddii lagu soo tukaday kadib la duugay ka bacdi maya oo lagu tukan maayo qabrigiisa tanaad diidaysa marka qisadan maxaa yeel ninkan waa lagu tukaday nebiga un baan ku tukanin bis wa ujiiba bianna alkhusuusiyata tansaxibu calaa dalika ayb wakhtulifa man qaala wakhtalafa man qaala bisharci asalaati liman lam yusalla qofkii yidhi waa yacni arrintan waa mashruuc iyagu qoladaa way iskhilaafeenoo qofkaan awal lagu tukanin see la yeela faqiila waxaa la yidhi yu'akharu dafnuhu liyusallaa calayha liyusalliya calayha man kaana lam yusalli wa qiila yubaadaru bidafniha wayusalli aladii faatathu cala alqabri kii markaa ninkan marka janaasada inuu ku tukada ma dib ma loo dhigayaa oo ninkaas hadhow ku tukan doonay ka tegi doontaa la sugayaa dib ma ma loo dhigayaa mase maya qaar waxay dhaheen dib baa loo dhigayaa kuwana waxay leeyiin maya waxba dib loo dhigi maayo waa lagu tukanayaa ninkaas kalena hadduu yimaado sidaanoo kale u yeelaya wakhtigeedana waa isku khilkhilaafeen qaar waxay yidhahdeen bil qaar waxay dhaheen ilaa uu ka baaba'o meydka waa qabrigiisa inta la tago waa lagu tukan karaa qaar basi calaa kullin wax hadda amad oo wakhti soo arooray male baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almayitu meydka yasmacu maqla almayitu meydka yasmacu wou maqlayaa khafaqa nicaal kabaha shanqartooda meydku kabaha shanqartooda waa maqlaya meeshaan marka zayn ibnulmunayir tarjamadan ayuu sidaan yeelay si uu awalu abwaabi dafni aadaabi dafni ou uga dhigo ayb oo maadaama uu maqlaayo kabta shanqarteeda meydka marka la sagootinaa tartiib in loo sagootiyo oo aan laga dabaqaylinin oo ayb siyaabahaas u keenay qaala xadaanaa cayaashun huwa bnu اlwaliid alraqaam qaala xadaanaa cabdulaclى huwa bnu cabdilaclى saami qaala xadaanaa saciidu qaala waqaala lii khaliifatu bukhaari baa dhahay qaala xadaanaa bnu zurayc wahuwa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu huwa bnu abi caruuba can qataadata can anasin radia allahu canhu can اnabiy sal l slam qaal alcabdu addoonka idaa wudica fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo wa tuwulliya laga jeesto wadahaba asxaabuhu dadkiisiina ay tagaan asxaabtiisii xataa innahu isagu la yasmacu ou maqlayo qarca nicaalihim kabtooda shanqartooda kabahooda shanqartooda isagoo uu maqlayo ataahu malakaani laba malag baa u imaanayaan fa aqcadaahu way fariisinayaan fayaquulaani lahu waxay ku dhahayaan maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaa ka dhihi jirtay ood ka qabtay ninkan marka nebigaa laga wadaa sala allahu calayh waali wasalam rasuulka waa lagugu imtixaanaya cid kale laakiin lagugu imtixaani maayo marka rasuulka iyo dadka kale waa kala duwan yihiin waa inay ku kala duwanaadaan rasuulka isaga waa lagugu imtixaanaya maxaa ka qabtay baa lagu dhahayaa rasuulka laakiin qof kale hebel maxaa ka qabtay male hebel kale haddaadan aqooninoo rasuulka keliya aad taqaano waa badbaadaysa allah iyo rasuulka aad taqaanid laakiin haddaad adduunka taqaanid oo dhan rasuulkiina aadan aqoonin ma badbaadaysa dadku marka waxyaabo kale isku mashquulinayaan waa iska mashquulinayaan rasuulka laakiin maa kunta taquulu maxaad ka dhihi jirta fii hada rajuli ninkan muxamedin sala allahu calayhi wasalam fayaquulu wuxuu dhahayaa ashhadu waxaan qirayaa annahu cabdullaahi warasuuluhu inuu yahay alla addoonkiisa iyo rasuulkiisa fayuqaalu waxaa la dhahayaa undur fiiri ilaa maqcadika min annaar booskaagii naarta aad ka fadhiisan lahayd abdalaka allaahu bihi ilaahay wuxuu kugu beddelay maqcadan min aljanna makaanu fadhi ayuu jannada kaaga beddelay qaala nebiyu sal ll salam nebigu waxa uu yidhi fa yaraahumaa jamiican kii naarta uu ku lahaana waa arkaya kii jannadana waa arkaya wa ama alkaafiru gaalkii aw ilmunaafiqu ama munaafiqi fayaquulu laa adrii ma ogi ayuu dhahayaa kuntu aquulu waxaan dhihi jiray maa yaquulu nnaas dadka waxay dhahaan fayuqaalu waxaa la dhahayaa laa darayta allow aadan garannin walaa talayta allow aadan akhrinin uma yudrabu waxaa lagu garaacayaa oo lagu dhufanayaa bimiطraqatin aaladda wax lagu garaaco waa burhuska ayb miطraqa waa mifcala waa ismu aalawa min xadiidin bir ah darbatan hal mar ku dhufasho bayna udunayhi labadiisa dhegood dhexdooda qadaadkaa lagu dhufanaya fayasiixu waa qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa ou maqlaya man yeliihi kuwa la xiriiran ila haqalayn jin iyo insi maahan iyaguma maqlayan inta kale laakiin way maqlayaan ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaaha kitaab alistiqaata ayuu wuxuu ku sheegay masar niman baatiniye ah joogi jiray masar oo iyagu markaa faatimiyiinna la dhihi jiray cubaydiyiin lagu magacaabi jiray qadaaxiinna la dhihi jiray saddex magacay lahaan jireen ilaa dhowr yacni boqolaal sanay ka telin jireen ilaa waqtigii salaaxuddiin alayuubi dowla alayuubiya ayaa iyada iyaga beddeshay niman marka aad u xun bay ahaayeenoo baatiniye oo afka daahirka islaamnimo ka sheegto oo aalubeytka nebiga dad jecel iska dhigo inay jecel yihiin hoostana qubxi iyo sandaqo ka wato abu xaamid alghazaali iyo culimmadii waaweyneed kutubay ka alifeen nimankaas nimankaa marka cubaydiyiinta sunnadii inay muuqato waa diideen bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud kutubtii muslimiinta laguma akhri karin masaajidda masar xilligoodii boqolaal sanana madax bay meesha ka ahaayeen waa nimankii ashar iyo dhisay markii dambe dowlal ayuubiya ay timid ayaa ugu horreysay masaajiddii in bukhaariga lagu akriya yani waxaa dareemaya dad marka diin sheeganaya dhibka ay diin u geysan karaan inuu ka badan yahay dad aan diinba shaqo ku lahayn maxaayna kan shay uu fahamsan yahayuu rabaa inuu la dagaalamo baainiyada baainiyada marka waxay og yihiin oy fahamsan yihiin bay la dirirayaan nimankaas marka ayaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi qubuurahooda meesha iyaga isku duugi jireen ayaa dadka qaarkood baa waxay ii sheegeen buu yidhi in haddii fardaha iyo meelahaas la geeyo oo la daajiyo dhulkaas meelaha iyaga qubuurahooda iyo ah inay farduhu jiranayaanoo shuban oo ku dhacayan dadka qaarkood marka waxay u fahmeen marka nooc yacni inay tahay karaamo iyo nooc yacni ta'fiir kale inuu yahay markaasay waxay haddii marka farduhu ay ku dhacaan ay jiro calool adayg iyo waxaas ay ka dareemaan meelahaasay gey jireen markaasay saas noqon jireen waxay yidhaahdeen dadkaas marka baadiniyada meesha ku duugan owliyo waayo ee waxyaabahaas iska dhaadhaceen markaasuu wuxuu yidhi maya xaalku sidaas maahane wuxuu yidhi munaafiqiinta iyo kufaarta iyo qubuuraha lagu cadaabaa nimankan inay munaafiqiin gaalo ah ay ahaayeen culummada islaamka iskuma khilaafin xilligoodii wakhtiyadoodii joogeen ilaa bacd alculamaa ay yidhaahdeen intay soo qabteen ay ku yidhaahdeen toban waran adiga miyaa qofka yidhi kow iyo toban warmood haddaan haysto tobanna cubaydiyiintan ku ridi lahaa hal xabana gaaladan meel u dhiga lahaa adi maa yidhi markaasuu wuxuu yidhi ma dhihin uu yidhi sidaa iyo maxaa tidhi waxaan dhahay buu yidhi kow iyo toban haddaan haysto toban cubaydiyiintan meel u dhiga lahay kan kalena iyagaan u dari lahay waxba gaalada meel maba u dhigana iyaga un baan u dari lahay kow iyo toban kala markaasay intay qabteen yahuudi u dhiibeen ayay waxay ku rideen biyo ama saliid karkaraysaa lagu dhex riday niman marka culummada aad u dhibay ahaa jireen iyo diinkaba dhibo oo imaamu dahabi uu ku sheegay wuxuu ku sheegay inay ahaayeen acdaau lislaam wuxuu yidhi alkhawaariju acdaa llaahi wuxuu yidhi waxaan u jeedaa alkhawaariju acdaau اlmuslimiin wاlcubaydiyuuna acdaau اllaahi warasuulihi markaa wuxuu yidhi wax karaamo maahane munaafiqiinta qubuurihii baa lagu cadaabaya lagu ciqaabayaa marka wuxuu yidhi xayawaankuna waa maqlayaano xadiidkan ayaa marka tilmaamaya insi iyo jinni maahna inta kale waa maqlaayaan argagaxna waa la sheegay oo cadaabku argagaxuu leeyahay cadaab dhulka hoostiisa ka dhacaayo oo malaa'ig ay waddo argagaxuu leeyahay ruuxu hadduu argagaxana shuban buu ayuu ku waalanaya ayb fardahan markay xayawaankan way maqlayaan uu yidhi saasay marka saan u noqonayaane baatiniyo karaamo agtooda ma taalo shayaadiin weyn uma yudrabu bimiطraqatin min xadiidin darbatan bayna udunayhi marka nimankaas bidcooyin fara badan bay keeneen wamin bidacihim waxaa ka mida ixtifaalaadkan la sameeyo mawlidka iyo iyagaa bilaabay loogama horreynay nimankaas wax ka yimid waaye marka wax khayr xadiidkii tarjamada marka way isleeyihiino almeyitu yasmacu khafaqa nicaal kabta shanqarteedii buu meydka maqlaa meeshaa marka mas'alo waxay tahay amwaaddu waxma maqlaan mase mase waxway maqlaan mas'alo khilaaf uu ku jiro waay sida xoogga badanna mararka qaar waxway maqlaan meelihii sharciga uu ku soo arooray inay wax maqlaayaan oo sharcigu uu tilmaamay waxway ku maqlaan oo ay ka mid tahay tan hadda xadiidkan uu tilmaamayo iyo marka la salaamo assalaamu calaykum ahladiyaar la yidhaahdo iyo meelahaas wuu maqlaya wixii naska uu ku soo arooray yaa laga reebayaa inta kale inaynan maqlayninba oo asal sidaasaana qur-aanku daahirkiisa uu tusaya fainaka laa tusmicu almowta walaa tusmicu suma adducaa idaa wallow mudbiriin xadiidku marka macnaha tarjamadii xadiidku marka way is leeyihiin meeshaasaana marka ay uga jirtaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man axabba qofkii jeclaystay addafna duugis fi alardi almuqadasati dhulka dahiran alardu almuqadasa baytalmaqdis baa loo jeedaa baa la yidhi in lagu aaso qofkii jeclaysto ow naxwihaa ama wixii la mida naxwihaana xaramaynkii waay marka makay madiina meelihii marka in loo safar loo aado iyadoo buqcada marka barako laga raadsanayo saddexdii meel ayaa ku dhan marka meeshan bacdu ahlilcilmina waxay ku dareen qofku inuu yacnii jeclaysto in lagu ag aaso ama lagu ag duugo dad fadli badan oo saalixiin agtooda way fiican tahay si uu markaa u weheshado waana culimmadii salafkana marka waa dhihi jireen qaarkood waa dardaarmi jireen oo waxay dhihi jireen fulaan agtiisa ha laygu duugo iyo hebel agtiisa ha laygu duugo iyo taraajimta aaday ugu badnayd dadka saalixiinta ee wanwanaagsan marka qofka dhul fadli badan inuu doorto inlagu duugo inuu jeclaysto ama dad ahlu fadliga agtooda in lagu duugo dhibaatan waa inay yani mashruuc walidaalika marka meydka in la naqlin karo iyo in kale culamadu waa isku khilaafeen waxay leeyihiin qolooyinka xataa diidan meesha loo naqlinaayo hadday tahay al-ardu almuqadasa makay madiine iyo kale laa ba'sa laakiin meel aan kala fadli badnayn in meydka xaggan inta laga qaado gobol hebel la geeyo waa waa qaarna waa xaaraamay dhahayaan culamada kuwana waa diideen qaala xadaanaa maxmuudu huwa bnu khaylaan almarwasi qaala xadaanaa cabdurazaaq هو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت ملك الموت أي الله الدري إلى موسى عليهما السلام نبي موسى الله الدري فلما جاءه مركي أويمد سكه نبي موسى نرباحا فلما جاءه مركي أويمد سك نبي موسى نرباحي ملك الموت بو نرباحي طيب marka malakulmowt say u dharbaaxayaan malaa'igtu qiimay leedahay nebi muuse nebi waxaa weeyaan ixtiraamka iyo malaa'igta axad fahamsan waaye say ku dhacday marka riwaayadka qaar baa tilmaamayo qof buu iskaga soo dhigay markaasuu nebiyullaahi muuse wuxuu arkay gurigiisii oo ninuusan aqoonin dhex taagan yahay haddi gurigaagii hadduu nin idinkaaga la-aantii uu soo gala aadan aqoonin xarbi iyo marka inuu waxyeelo marka waa dhow waay marka meesha sidaasay marka faqaala waxauu yidhi arsaltanii farajaca ilaa rabbihi rabbigii buu u laabtay malakulmowt faqaala waxauu yidhi arsaltanii ilaa cabdin addoon ayaad ii dirtay laa yuriidu lmowta dhimasho aan rabin faradda allaahu calayhi caynahu ilaahay malakulmowt ishiisiibuu u soo celiyey marka riwaayada muslim baa tilmaamayso markuu dharbaaxay ishiibuu fujiyey marka alla ishiibuu u soo celiyey malakulmowt wa qaala waxa uu yidhi irjic laabo faqul lahu waxaa ku tiraahdaa yadacu yaddahu liyadac ha dejiyo yaddahu gacantiisa calaa matni hawrin dibi korkiisa ha saaro falahu wuxuu leeyahay bikulli maa shay dhammaantii qadad bihi ay dabooshay yaddahu gacantiisa ay dabooshay bikulli shacratin tin kastaa beddelkeeda sanatun sanad ayuu leeyahay dibi korkii gacantiisa dibi ha kor saaro inta tin oo ay gacantiisu dabooshay tiradooda oo sannado ah ayuu noolaanayaa la siinaya marka dibi markaa saas gacantan u saarta meeqa tin ayaa gacantaada ku hoos jiraysana wax badan halkii tin kastaa sannadaa looga dhigay ayb faqaala qaala waxau yidhi nabiyullaahi muusa marka ey rabbi yaa rabbi rabbiyow uma maadaa intaas hadday soo dhammaato maxaa maxaa dambeeya marka uma maadaa maxaybaa imaanaya qaala waxau yidhi uma almowt geeri baa imaanaysa marka waa dhimanaya qaala waxau yidhi falaana hadda marka faqbid ruuxi ilaan ruuxdayda haddaba iska qibdooyo iga qaad haddaba mar haddii kor iyo hoos ay dambayn doonto u geeridu ay imaanayso ay dambaynayso haddaba iska qa fasa'ala allaha ilaahay buu wuxuu weydiistay an yudniyahu inuu u soo dhoweeyo min alardi almuqadasati dhulkii muqadaska ahaa marka muxuu u yidhi in loo soo dhoweeyo ardu lmuqadasa laftirkeeda ilaa yanii mxuu muxuu u su-aalan waaye alardu almuqadasa lafteeda in lagu duubo wakhtigaas ardulmuqadasa waxaa haystay camaaliqadii nimankii marka waxaa haystay niman aad mufsidiin u ah oo masjidul aqsa dad badan ku laayay qur-aankuna uu ka hadlay suuratu lisraa u alla uga hadlay bacadnaa calaykum cibaada lanaa ulii baasin shadiidin fajaasuu khilaala diyaar iyaga nimankan yahuuddana markii la yidhi gala waatay marka qaabdarre la yimaadeen qaala fa inaha muxaramatun calayhim arbaciina sanatan yatiihuuna fi lardi wakhtigii marka zamanu tiihi ayaa marka nebiyullaahi muusa uu dhintay marka ardulmuqadasa dhul la geli karaa maba ahanba markaas maadaama aan la geli karin laakiin meel u dhow oo k markaa qurbigaas marka wuxuu leeyahay faa'iido sidaas waa la yidhi ayb waxaa kaloo la yidhi sidaa macno kalena marka ibnu xajar uu sheegaya maxalushaahidka marka halkan waa nebi muuse wuxuu ilaahay uu weydiistay ardulmuqadasa in loo dhoweeyo ramyatan bixajarin qadra ramyatin dhagax intii laga tuuro bixajarin tuuris bixajarin dhagax la tuuro qadar la eg oo kale meel u jirto yani ardulmuqadasa meel dhagax tuur u jirto oo kale nebiguna waa ka sheekeeyey waxna ma uunan dhihin wuxuuna uga sheekeeyey inay fiican tahay ahaan qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi falow kuntu hamma meeshaa haddaan ahaan lahaa la araytukum waan idin tusi lahaa qabrahu qabrigiisa ilaa jaanibi ariiqi dariiqa dhinaciisa cinda alkatiibi alaxmari bacaadka guduudan bacaadka guduudka ah agtiisa katiib marka bacaadka xoogaa marka taagga noqda la yidhaahdaa marka culamada marka qaarkood saasay dhaheen qaar kalena waxay yidhaahdeen ibnu baqaal oo kale waxa uu yidhi ana alxikmata fii annahu lam yatlub dukhuulahaa inuu galo sababta uunan u dalbanin nebi muuse waxay tahay ayb liyucmiya mowdica qabrihi si uu uga indha tiro ounan u ogeysiinin ounan u tusin qabrigiisa lianlaa tacbudahu aljuhaalu min millatihi si aan loo caabudin isaga baytulmaqdis geeya iyo meel ay yaqaanaan dhanoo u diidayay marka si aan loo ogaanin qabrigiisa oo markaa iyaga dadka yahuuddii markaa inay caabudaan intay ka badbadiyaan markaa dabcan ay caabudaan wayna yeeli jireen sidaasoo kale ayb si aynan taa u dhicin calaa kullin marka taas marka inay bannaan tahay baabu dafni billeyli baabu bayaani xukmi dafni duugistii xukunkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay bileyli habeen la duugo meydka yacnii hadda waxuu ka hadlayaa qofka habeenba la duugi karaa meyd wa dufina abuubakrin abuubakar waa la duugay radiallaahu canhu leylan habeen baa la duugay abuubakar oo saxaabadu ay duugeen qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybata qaala xadaثna jariiru can الshaybaaniyi can الshacbiy can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal sala اnabiyu sal ly slam nebiga wuxuu ku tukaday calaa rajulin nin bacdamaa dufina markii la duugo bileylatin habeen qaama waa kacay qaama huwa wa asxaabuhu isaga asxaabtiisii baa kaceen wa kaana sa'ala canhu wuu su'aalayn faqaala waxau yidhi man haadaa kan waa kuma faqaaluu waxay yidhahdeen fulaanun hebel dufina albaarixata xalay ayaa la duugay fasalluu calayhi way ku tukadeen habeen baa la duugay nebiga marka maxaad habeen u duugteen ma dhihin waa in habeen marka laysduugi karo xadiid laakiin waxaa soo arooray jaabir uu warinaayo oo ibnu xibbaan uu soo saaray ana الnabiya sal ly slam zajara an yuqbara arajulu leylan ilaa an yudara ilaa dalik qofka in habeen la duugo nebiga dadka waa ka canaantay oo waa ka reebay ilaa in loo dhibaato gelinaayo maahan akhrajahu ibnu xibbaan laakin bayana muslimun fii riwaayatihi asababa fii dalik xadiidkaa dhahaya habeen in laysduugo meydka la duugo nebiga dadka waa ka canaantay ilaa in loo dhibaato geliy maana sababteeda imaam muslimaa wariyey oo caddeeyey wa lafduhu ana nebiya sal ly slam khadaba yowman nebigu maalinuu qudbeeyey fadakara rajulan min asxaabihi qubida nin wuxuu sheegay asxaabtiisa ka midoo la oofsaday oo dhintay wa kufina la karfaniyey fii kafanin hayri qaa'ilin karfan markaa qofkii aan ku filnayn ayaa lagu aasay yacnii karfan aan wanaagsanayn markaa wa qubira leylan habeenna waa la duugay fazajara nebigu waa canaantay an yuqbara arajulu bileyl qofka in habeen la aaso xataa yusallaa calayhi ilaa looga tukado ilaa an yudara insaanun ilaa daalika qof in loo dhibaato geliya maahane wa qaala wuxuu yidhi idaa weliya axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkiis meydkiisa maamulaayo falyuxsin kafanahu kafankiisa ha wanaajiyo fadalla calaa ana annahya bisababi taxsiini alkafan xadiidku marka waxuu tusay sababtu inay tahay karfan aan wana habeen waxa haddii la duugaayo qofka dadku inay dedejiyaan oo sidii loogu talagalay meydku maamuuska olahayn aan loo aasin baa laga yaabaa oo karfantii marka nahyigu marka in karfanta la hagaajiyo inuu ahaa ayaa ka cad meesha xataa yusallaa calayhina madbuudun xataa yusalliya calayhi madbuudun bikasri laam ay annabiy sal alla ly slam xataa yusalliya anabiyu sal l slam nebigu ilaa uu kaga tukado fahada sababun aakhar weeyaan yaqtadii keenaysa annahu in rujiya bita'khiiri اlmeyiti ila sabaaxi salaatu man turjaa barakatuhu calayhi istuxiba ta'khiiruhu haddii laysleeyahay qof yanii saalix oo ducadiisa in la aqbalayo lagu malaynayo inuu ku tukado darteed in dib loogu dhigo habeen aan la duugina subaxdii hebel si uu ugu tukado in la yeeli karo ilaa fala wabihi jazama طaxaawiyu marka xadiidkan habeenkii in lays aaso in layska reebay xadiidka sheegaayo waxa un lagu xambaarayaa haddaan karfan fiican iyo salaadii iyo waxyaabahaas yacnii yayay ka hadlaysaan ilaa haddii salaadiisana laga soo qayb galo si fiicanna loo karfaniyo si fiicanna loo duugo habeenku waxba ma dhibaayo wastadalla almusanifu liljawaas imaamu albukhaari inay habeen in laysduugi karo inay bannaan tahay wuxuu u deliishaday bima dakarahu min xadiidi ibni cabaas walam yunkir inabiyu sal l slam nebigana kuma inkirin dafnahum iyaahu bileyl inay habeen duugeen bal ankara calayhim wuxuu ku inkiray cadama iclaamihim biamrihi aniga maxaa ii ogeysiin weyseenoo ku inkiray wa ayada dalika waxaana xoojiyey bimaa sanaca asaxaabatu biabii bakrin habeen in laysduugi kara waxaa xoojinaya inay bannaan tahay saxaabadu waxay abuubakar ku sameeyeen wa kaana dalika kal ijmaaci minhum cala aljawaas waxaadna moodaa ijmaac inay tahay oo arrintaa ay bannaan tahay maxaa yeeley abuubakar yaa duugay asxaabta mana ayna isku khilaafin habeen habeen bay duugeen mana isku qabanin wqad taqadama alkalaamu calى xadiidi ibni cabaas qariiban baabu binaaءi اlmasjidi calى اlqabri baabu bayaani xukmi binaaءi اlmasjidi masjidkii dhisidiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay cala alqabri laga kor dhiso ayb masjid baa la dhisayaa qabri meel ku yaalla laga kor dhisa qabrigii baa meesha ku yaallo meeshii baa masaajid laga dhigana abwaabta masaajidana waa noogu soo hormaray kanoo kalena marka sideed baab ka horna waa nagu soo hor waa nagu soo dhaafay ayb marka masaajid maqbara in laga samaysto may ma bannaano hadday awal masaajid meeshu ahayd nin qabri la dhex keeno oo lagu aasan ma bannaano masaajid iyo marka qabriga la kala dhowrayo قال قال xdثna إسماعيiل qال xdثnيi مالك عن هiشhاaم عن أbيه عن cائiشhaةa رضي الله عنها قاaلت لma اشhتكى النبي صلى الله عليه ولي وسلم nebigu markuu xanuunsaday ذakrت bacضu نisائihi naagihiisa qaar ka mida kنيisatan ayay sheegeen ra'aynahaa ay arkeen بأرضi الxabشhaةi ay ku soo arkeen يuqaalu lahaa maariyaةu kنiisad marka maariya layh وkaanت أmu سلمةa wummu xabiibata ummu salama iyo ummu xabiiba waxay ahaayeen radia allaahu canhumaa atataa arda alxabashati inay tageen fadakarataa min xusnihaa bay sheegeen wanaaggeeda quruxdeeda wa tasaawiira fiiha iyo masawiro kiniisadaa ku dhex yaallay farafac marka ayagu kiniisadahay ku dhiga jireen haddacna waa sida waa yeelaan masawiro iyo waxbaa ugu yaallay kirishto iyo waxyaabahaas saa darteed horena waxaan u soo marnay ibnu cabbaas iyo cumar iyo inay yidhaahdeen ibnu cabbaas inuu yidhi u aabi yeeli maayo salaad hadday igu qabato waa ku tukanayaa inay masawir leedahay maaha hadday masawir leedahayna bannaankaasaan ku tukanaya masawir marka maba laga waayo kiniisada nasaaro ayb cumarna waa kii uu yidhi lacnadaa kusoo degaysu yidhi ti la yidhi meel ay ciid iyo wax ku qabeen kanaa'isteenna maa noo timaadid ti la yidhi kaale iyo wuxuu yidhi lacnad inay soo degayso sheegay ay ku soo degaysa farafaca ra'sahu madaxiisii buu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaadaas idaa maata minhum haddii uu ka dhinto alrajulu asaalixu ninka saalixa ah banow calaa qabrihi qabrigiisa waxay ka dhisaan masjidan masjid uma sawaruu fiihi waxay ku sawiraan tilka suurata masawirkaas suuraddaas ayay u yeelaan ulaa'ika kuwaadaas shiraaru lkhalqi cinda allaahi khalqiga ilaahay kuwa ugu sharta badan weeyaan cind allahi ilahay agtiisa ulaaئika shiraaru اlkhalqi cinda allah haddii marka la yidhaahdo yaa dadka ilaahay agtiisa ugu shar badan waxaa ugu shar badan dadka qubuuraha iyo masaajidda isdhex gelsho cinda allah ilaahay agtiisa khalqiga ilaahay abuuray xayawaan iyo bani aadamna yaa ugu shar badan xadiidka nebigu wuxuu leeyahay khawaarijta markuu ka hadlayo sharu اlkhalqi wاlkhaliiqati khalqiga iyagaa ugu shar badan sababtoo ah yacnii muslimkii bay dhiiggooda bannaysanayaan waa gaalaysiinayaan dhiiggooday bannaystaan fasaaday kudhe ku sameeyaan kuwana marka ilaahay agtiisa ugu shar badan yihiin kuwana khalqiga agtiisa yaa daran marka kuwa ilaahay agtiisa ugu sharta badanaa xun marka dembiga jurmigiisa la fiiriyo iyo weynaantiisa marka qof qabri ka daba wareegayo masaajidii dhisnayd oo qubuuraha lahayn qabri inta ka dhex sameeyo halkaa lagu wareego un marka hala caabudo dhahayo ama yacnii cibaadaadkii ilaahay loo samayn lahaa meeshaas ha lagu ag sameeyo dhahayo albaab sharu dadka u furaan waana shar ulaa-ika shiraaru lkhalqi cinda allah waxaa dhici karta qofku marka inuu isagii marka tan inuunan u jeedin waxyaabo kale inuu arkaayo marka qof kale shartiisau arkaa miduu samaynayo ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allaahi rasuulkii suubanaa sal l salam uu dhahayana ma u jeedo ma arkaayo cajiib qofku hadduu inuu isxisaabo hadduunan rabin dad kale unbuu u jeedaa isaga ma is arkaayo marka halla isxisaabo qofku isaga ha isfiiriya sababta marka maxay tahay ibnu xajar meeshaan marka fiiri wuxuu leeyahay waqad taqadama ana almanca min dalika inamaa huwa xaalu khashyati an yusnaca bilqabri kamaa sanaca ulaa'ika aladiina nucimuu hore waxaa soo hormartay buu yidhi mancintaani waxa ay tahay ayb haddii laga cabsanaayo qabrigii in lagu sameeyo kuwan waxay ku sameeyeen kale wa amaa idaa udina min dalika fala mtinaaca haddii laga aamin yahay kuwan waxay sameeyeen in lagu sameeyo fala mtinaaca wax mancina ma jirto qad yaquulu bilmanci mutlaqan markaasu haddana wuxuu yidhi sidraag buu sameeyo sideedaba ma bannaana ama ha laga cabsano ama yaa laga cabsanin inuu dhaha ayaa la arkaa man yaraa qofka arkaya sadda dariicati sadudariicada waxaa la yidhaha sadudariica waxaa la yidhaha shayga xaaraanta wixii ku gaarsiinayo dhan inaad iska ilaaliso maxaan u sugayaa aniga man yaraa sadda dariicati markaasuu wuxuu yidhi ibnu xajar wa huwa hunaa muttajahun qawiyun meeshaan wuxuu yidhi waa shay leh xoog badan ama wa huwa hunaa muttajihun qawiyun yacnii in sideedaba la xarimo oo la diidaa xoog badan buu yidhi waana sidaas markii qubuurihii waxaa loo sameeyey rasuulku waa kii yidhi allahuma laa tajcal qabrii watanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam lacaabudo ha ka dhigin wax badan buu intuunan dhimanin qaala qabla an yamuuta bikhamsin intuunan dhimanin shan maalmood ka hor rasuulku sakaraadkiibuu saarayah shan maalmood ka hor ayuu wuxuu yidhi intuu isagoo marna caburaayo oo neeftu ay ku xirmayso oo sakaraadku u ahay intuu soo fadhiistay ayuu wuxuu yidhi lacana allaahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid shan beri wax nasakhay marka ma jira arrintaas marka shan beri intuuna nebiga dhimanin ka horu sidaa lahaa isagoo cabursan oo sakaraad saaran shayga uu ka hadlaaya rasuulka waa shay diinta ku weyn waayo ogow marka iska fudud marka masaajid iyo qubuura in la kala reebo qubuuraha waa in meel kale lagu sameeya masaajidda meel kale qubuuraha waxaa loo tagaa in aakhira lagu xusuusto loo duceeyo dadkaa mowtada dhintay loo duceeyo la anfaco oo iyaga wax la taro ayaa loo sameeya masaajidna meel ilaahay lagu caabudo waa in la kala walidaalika haddii nebiga amarkaas amarkiisa amarkii la yeeli waayey oo dadka qubuuraha iyo masaajidda ay isdhexgeliyeen maxaa dhacayna wax lala yaabo oo lala anfariyo oo dadku markay dhibaata iyo wax ku dhacaanba intay soo ordaan meeshii intay yimaadaan qabrigii uu ku yaallay ee ciid ka qaato oo yacnii qabriga la dharbaaxayo la leeyahay hebel oo joogso yacni haddaadan maanta wax qabanin bis waayo waa noo annaga yacni wax dambe maku agtaada ku bixi mayno nadar ilaahay loo laga xiran lahaa in isaga laga xirto qofkaa meesha ku duugan mafaasid aad u tiro badano annaga ognahay oo u jeednaa ayaa dhacay marka ma la dhihi karo qubuuraha wax caabuda male dhibaato male ma la dhihi karo masaladoodana masalo weyn waay ninkay la yar tahay waa ninaan diin waxba ka fahamsanayn ka diinku inuu fahmo a u fiican qofkaas zamankan marka mushkilada jirtaa waxay u badan tahay dadkii caamada ahaa ama dadka cawaamtaha ayaa waxay rabaan inay ka hadlaan diinta masaa-ishiisa waaweyn iyo midda yar iyo midda dhexe iyaga inay kala qadaraan yay rabaan ninka caamiga haddaada waxba aqoonin hashee waxba ha ka hadlin iskadaa qofka yaqaan dhegayso hadduusan ku cajabinin adig waxbaro waagaad waxbarata allah la gaarsiiyen inaanan lala murminna dadkaas cawaamtaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man yadkhulu qofka gelayo qabra almar'ati naagta qabrigeeda naag baa la duugayaa yaa gelaya qabriga oo naagtaasi marka inta qabto meeshaa gelinaya qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa fulayx bnu sulaymaan qaala xadaanaa hilaalu bnu caliyin can anasin radia allahu canhu qaal shahidnaa binta rasuuli illahi sal slam nebiga gabadhiisa ayaan xaadirnay warasuululahi sal slam nebiguna jaalisun uu fadhiyo cala alqabri qabriga fara'aytu caynayhi labadiisa indhood baan arkay tadmacaani ay ilmaynayaan faqaala waxauu yidhi hal fiikum ma idinku dhex jiraa min axadin qof lam yuqaarif aan jimaac samaynin alleylata cawadaan xalay qof aan jimaac samaynin idinku jira oon haween jimaacin oon haween u tegin oon u galmoonin faqaala abuu dalxata abuu dalxa wuxuu yidhi ana aniga qaala waxauu yidhi fanzil deg fii qabrihaa qabrigeeda deg qabriga hoos u deg oo u dhaadhaco adiga dhinaceeda dhulka dhig fanazla fii qabrihaa qabrigeedii buu u degay faqabarahaa waa qabriyeeyey marka isagaa dhinacii dhulka meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa meydka waxaa dhulka dhinaciisa dhulka dhigaayo nin nin ama naag ha ahaado meydka ama nin ha ahaato nin unbaa gelaya qabriga naag ma gelaysa ayb ma la dhaha ma la dhahayo naag waayo marka qofkan meydka la wadee naago un ha galaan ma la dhahayo maxaa yeelay qabriga hadday naagi gasho de inay waxay u baahanaysaa marka faydsanaan iyo inay qaawanaato iyo wax ku soo bixi karaa jira naago askaraha jiraan soo ma arkin kuwa askaroo tababaranaha jiran soo bixitaanka maahan keliya waxaa weeyaan iyadu inay jirkeeda feydanto iyo waxyaabaha imaanaya yani xijaabkeedaas ima isku suurtoobayaan meeshaas ayb laakiin dhaqidda horaan usoo marna naag hadday dhimatay a dhaqaayna naag unbaa dhaqaysa ilaa ninkeeda maahan ninkeeda hadduu doono waa dhaqi karaa naag iyaduna nink waa dhaqi kara ninkeeda wax ka soo haray ma dhaqi karo adiga hadday walaashaa dhimato adii ma dhaqaysid naago unbaa u direen qisada marka taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qofka meydka dhinaciisa dhulka dhigaayo waxaa sunnadu ay tahay inuusan ahaanin qof jimaac sameeyey habeenkaas ceeb marka maaha meydka marka loo degaayo qof uu degaayo in la yidhaahdo waryaan jimaac samaynin xalay ama qofkii degaayo in la yidhaahdo haddaad xalay jimaac samaysay ka bax qabriga wax dhibo ilasa inuu ka baxaa fiican maadaama wax cibaado un waxaan ay yihiin oo la qabanayo sidaas marka in la yeelo qofka qabriga dhinaca dhulka uu dhigaayana qof aqoon leh inuu yahay sunnada wax ka fahamsan inuu yahay wailaa qof iska qaba dhig un inay ay noqoto waa dhib badanta meydka waa lagu ciyaaraa xuquuqdiisa meelo badan meelan beri waxaan garanaa marka dhulkaas gaaladaa qof ku dhintay markaasaa waxaa meyd loo diyaariyey meel baa laga qoday god qubuuro ay muslimiin keligood leeyihiinna waa jiraan marka dadku waa iska fududaysteen dad cawaam iska ay ahaayeen meel baa qabri looga diyaariyey muslim iyo gaalo ay isku dhinac jiraan markaasaa haddana waxaa kor saaran meesha laga qoday bir dheer oo kirishto ah saas bir dheer oo kirishto ah marka godka uu ka hoos qodan yahay war qofkan meeshan yaa lagu duugin qofkan haddaa ka naxaysaan meeshan yaa lagu duugin qabuuro muslim la raagsada waa helaysaan soomaalida marka mushkiladaana haysataa degdeg waa degdeg beriyaan u dhacayna ay yidhaha war haddaad berri iska dhaafee bil haddaad dib u dhacdaan xataa ood qabuuro muslim helaysaan sifo sharci ah oo dib loogu dhigi karo meyd waaye dib u dhigan maalintii dambaan marka meel muslimiin kudhex ku duugnay qofkii marka dadkii qaarkood waxay leeyn war qofkan camalkiisaa ka horeeya haddii geed la saaro xataa maxay dhibo maxaa dhibo ku jira u leeyahay waa marka qof mudbir ah oo marka isaga tiisa gabay ayaa axkaamtii dadka ka hadlaaya in laga celiyo waay dadkaasoo kale dadka marka qofka degaayo oo meydka dhinaciisa dhulka dhigaayo qof wax yaqaan inuu ahaado oo sidii saxda ahayd qiblada u jeedinaayo dhinacii midig dhinaca midig u dhigaayo qiblada u jeedinaayo meydka marka la soo gelinayo qabriga waxaa laga soo geliyaa dhanka qabriga lugtiisaa laga soo geliyaa qabriga lugtiisa qabriga lugtiisa marka waxaa laga meesha lugaha marayso meydkan lugtiisa meesha marayso ayaa laga soo gelinaya madaxa isaga laga soo qabanaa madaxa loo soo hormarinaa laakiin dhinaca lugta ayaa laga soo gelinaa lugaha midigna waa loo dhigaa qibladana waa loo jeedinaa xaggeeda hadday suurtoobi weyse dhanka lugta in laga soo geliyo iyo qiblada ay isku suurtoobi waayaan qibladaa muhiim qibladaa laga madaxaa laga soo gelinaa qibladaana marka loo jeedina laa ba'sa ayb meeshaas marka qiblada in loo jeedo bismi illaahi calaa millati rasuulillaahi lagu dhigo ama dadkii marka si fiican meydka in loo asturo sunnadii iyo diinkii waafaqsan dadkuna inay bartaan waa fiican ayb marka faqabarahaa isaga ayaa qabriyey qaala bnu lmubaarak qaala fulayqun uraahu yacni uraahu waxaan malaynayaa yacnii inuu u jeedo hal fiikum min axadin lam yuqaariftaas addemba inuu u jeedaan u maleeyaa yacni xalay yaan dembaabin in laga wado qaala abuu cabdillaahi liyaqtarifuu ay liyaktasibuu laakiin jimaac inay tahay xoog badan maxaa yeele waxaa baciida nebigu inuu yidhaah xalay yaan dembaabin oon dembi samaynin saxaabadii marka abu dalxa uu yidhi anaan dembi gelin ogaa marka yani macnaha marka ayukum lam yuqaari hal fiikum min axadin lam yuqaarif ay lam yujaamic taas inay xoog badan tahay wabilahi towfiiq sal